dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaari waxaana rabnaa inay usoo gaarto sida uganda ay xeebta kenya usoo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzania sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida etoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan warkaas waxaan filayaa aada inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda etoobiya ean dariska nahay shacabka etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed darisaan nahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaan nahay berrina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidannahay waxaanan gaarsiinaynaa fariintaas soomaaliya in aanay mushkilo qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelayn wax soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin horena uma soo dhicin haddana ma dhacayso adduunyadu xeeraday leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahmi weynay matalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waa taan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dhib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibbaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajeynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda soomaaliyeed la mucaamilaan maadaama walaalaha soomaaliya ay mucaamilkooda ogol yihiin laakiin haiska iloobeeno waxaas wax ka duwan haiska iloobeeno ciidan badan soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax broblema uon ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo issii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag wanaag wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay